faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhuree raadiyaha cadada qodobada maanta aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaalbileed khasaare geystay oo maanta ka dhacay deegaanka meerxiilay ee gobolkaani galgaduud dagaalyahano ka tirsana ururka al-shabaab oo maanta dib ula wareegay deegaanka tooratoorow ee gobolka shabeellaha hoose warar dheeraad ah oo ka soo baxaya duqeymo lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay deegaano ka tirsana gobolka jubbada dhexe dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay madaxii garsoorka al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka toorotorow iyo saraakiil kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo shir ayga arsanayaan fatahaadda webiga shabeelle maanta uga furmay magaalada baydhabo madaxda sare ee maamulka hirshabeelle oo lagu eedeeyey inay hor taagan yihiin kulamadii baarlamaanka maamulkaasi qodobadaasiyo qodobo kale ayaad warka duhur ku dhegaysan doontaan u diyaargarooba asigoo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado taariikhdu ay ku aseysan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad janaayo sannada labada kun toban iyo sagaalka haatanna warkii oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalbeelada khasaare geystay oo maanta ka dhacay deegaanka meerxiiley ee gobolkani galgaduud sharmaake maxamed maxamuud ayaa faahfaahinay ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay tiro ku dhow toban kalena way ku dhaawacmeen inta la hubo dagaal laba biilood oo xoredhaqataha ku dhex maray deegaanka miroqalef oo u dhow deegaanka xinjilab una dhexeeya cadaado iyo caabudwaaq dagaalka uu biloomay saaka ayaa lagu soo warramayaa inuu weli socdo waxaana dadka qaar deegaanka ay ii sheegeen khasaaruhu intaa ka badan yahay walow aan si rasmiya loo xaqiijin karin dagaalka oo ay ka qayb qaadanayaan gaadiidka dagaalka ayaa waxaa dhawaaqa hubka laysku radeeyo laga maqlayaa deegaano ka fofog halka diriirtu ka socoto qaar ka mid a dhaawacyada ka dhashay dagaalka ayaa loo kala qaaday degmooyinka cadaado iyo caawdaq oo ay ka soo kala jeedaan beelaha dagaalamaya dhinaca kale waxaa deegaanka kusii qulqulaya gurmadyo labada dhinaca oo ka baxay deegaanada labada beelood ay wada degaan si kastaba haatee ilaa hadda ma jirto cid ku baxday joojinta dagaalka u dhexeeya xoolodhaqatada ee tan iyo saaka ka socda deegaanka hamire kalaf oo hoos yimaada degmada cadaado warar dheeraad ah ayaa ka soo maxaya duqaymo lagu dilay xubno ka tirsan degdegaaliyahanada al-shabaab oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsana gobolka jubbada dhexe warar kala duwan ayaa ka soo baxaya duqayn dhanka cirka ah oo diyaarado dagaal ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolada jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya gaar ahaan deegaano ay maamuli jireen dagaalamayaasha al-shabaab duqaymahan oo ahaa kuwo isxikaxigaya ayaa waxaa lagu garaacay deegaanada jilib iyo jamaame iyo deegaano kale oo ka tirsanaa gobolkaasi ila deegaanka ah ayaana noo xaqiijiyey in ay maqleen dhawaqa gantaalla culus oo qaarkood lala beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababarana ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in weeraradan xubnaha lagu dilay ay ka mid ahaayeen laba sargaal oo magacyadooda lagu soo gaabiyey macalin arbacow iyo axmed sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi ku daray in duqayntaasi lagu dilay dagaalyahano kale oo ka tirsan al-shabaab iyagoona sheegay inay burburiyeen saldhigyo ay lahaayeen al-shabaab dhinaca kale ma jirto weli wax war ah oo ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan weerarkaasi khasaaraha badan lagu gaarsiiyey muddooyinka lasoo dhaafay ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibadooda gaar ahaan kuwa maraykanka ayaa sare u qaadaya weerarada dhulka iyo duqeymaha cirka ah ee ka dhan ah dagaalyahanada hubaysan ee xarakada al-shabaab dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta dib ula wareegay deegaanka teeratorow ee gobolka shabeellaha hoose kaasi oo shalay ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta dib ula wareegay deegaanka teeratorow oo ah saldhigoodii ugu weynaa ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii xalay fiidka ay isaga baxeen ciidamada kumaandoosta danabe ee xoogga dalka soomaaliya sida wararku sheegayaan dagaalyahanada al-shabaab ayaa gudaha u galay deegaanka saacado uun kadib markii ciidanka danab ay isaga baxeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in xeelad dagaal ay oga baxeen deegaanka waxayna sheegeen in howlgalka markii hore lagu galay oo qorshihiisu ahaa in lagu soo qabto xubno bartilmaameed ahaa wararka laga helaya deegaanka toorotorow ayaa waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay deegaanka ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku adkaynayaan difaaca deegaanka sidoo kale dadka shacabka ah ee xalaya ilaa shalay ka barakacaya deegaanka toorotorow ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan kadib markii al-shabaab ay la wareegeen deegaankaasi al-shabaab ayaa toorotorow u ahaa deegaan istraaji ah oo ay ku taallo maxkamad iyo goobo ay ku qaadaan lacagaha canshuuraha ah ee sakawaadka loo yaqaano ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowr jeer hore isaga baxay deegaanka toorotorow kadib markii ay la wareegeen waxaana deegaankan u ahaa mid jahawareer uu ka taagnaa maamulidiisa oo tiro dhowr jeer hore ah gacmo kala duwana u galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabelle ayaa shiray uga arrinsanayaan fatahaadda webiga shabeelle waxa uu uga furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabelle ayaa maantay waxa uu ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shirkan oo ay ka soo qaybgalayaan madaxweynayaasha labada maamul iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda qorshaynta koonfur galbeed iyo midowda yurub shirkan ayaana waxaa looga hadli doonaa horumarinta maamulada hirshabelle iyo koonfur galbeed islamarkaana shirkan ay kaalin weyna ka qaadan doonaan safiiro ka socda wadamada midowda yurub waxyaaba ugu muhiimsan oo shirkan loogu hadlaya waxaa weeye in oo siday isaga kaashan lahayn labada dowlad goboleed mashruuc ballaaran oo ay bixinayso sponsor garaynayso european unionka oo la yidhaahdo ireland oo kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha ee deegaanada laba dowlad goboleed waxaana rajaynaynaa in waxyaaba badan loogu hadlo shirkaas oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa labada dowlad goboleed iyo welito welito se isaga kaashan lahaayeen sidii iskaashi dhaqaale iyo iskaashi noocyo badan ay labada dowlad u yeelan lahaayeen dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay madaxii garsoorka al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka toorotorow iyo dagaalyahano kale oo ka tirsan xarakada al-shabaab ciidamada kumaandoosta soomaaliya gaar ahaana kuwa sida gaarka ah u tababaran ee danab iyo kuwa amison oo iyagu shalay la wareegay gacana ku-haynta deegaanka toorotorow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa la sheegaya in ay gacanta ku soo dhigeen laba sargaal oo ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo u qaabilsanaa deegaanka toorotorow iyo dagaalyahano kale oo ka tirsan al-shabaab saraakiisha ka tirsanaa al-shabaab ee deegaankaasi lagu qabtay ayaa ah madaxii maaliyadda iyo madaxii garsoorka deegaanka toorotorow ee gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab oo u qaabilsanaa kaasi oo lagu magacaabi jiray macalin abuukar iyo dagaalyahano kale afhayeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ismaaciil mukhtaar cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in xubnahaasi la soo qabtay islamarkaana dhowaana la maxkamadayn doono sidoo kale ismaaciil mukhtaar ayaa ballan qaaday in ciidamada dowladda aysan ka soo noqon doonin deegaanadii ay al-shabaab ka qabsadeen howlgalka oo ahaa mid qorshaysan islamarkaana aanay ka warqabin xogtiisa maleeshiyaadka argixisada ee al-shabaab inay ka duldhacaan hordoogiyii al-shabaab u qaadlisanaa degmada dhinaca maaliyadda iyo zakawaadka waxay ugu yeeraan dadka baada ay kaga qaadaan iyo sidoo kale garsoorka nin lagu magacaabo macalin abukar macalin abukar waxa uu ahaa ninka dadka xukunada cadaalad darada iyo baada ugu ugu muxuu ahaa horkici jiray al-shabaab marka ninkaas iyo ilaa ay dad toban gaaraya oo ay ku jiraan dad kale oo oo saraakiil al-shabaab oo madaxii zakawaadka uu ku jiro ayaa lagu qabtay howlgalkaas marka waxa waa howlgal aada u qorshaysan oo loogu talagalay in deegaankaas ciidamadu ay gacan goyntiisa si buuxda ula wareegaan doctor waxa uu ahaa dhul istiraatiiji ah oo al-shabaab ay wax fara badan xitaa qaraxyada iyo dhibka ay ka geystaan meelo kala duwan oo soomaaliya kamid ay ka miligi jireen waa waa meel aada u istiraatiiji u ah jawaabteedu waxay noqonaysaa inaanay dhici doonin magaalo go'doona oo u go'doonsan wada xumo iyo jidmaris la-aan maxay ahayd waxaana dhici doonta in la yareeyo wax walba oo khasaare iyo dhibaato ama shacabka kasoo gaari karta ama ciidamada amniga sameynaya howlgallada wax walba uu kasoo gaari karo oo khasaare ah senataro ka tirsana golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dalbadaya in galmudug loo doorto madaxweyne aan mucaarad ahayn xaashim cumar xasan ayaa faahfaahinay senatar yuusuf geelle ugaas oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee deegaanka doorashadoodu tahay galmudug ayaa waxa uu ka digay in maamulka galmudug loo doorto siyaasi mucaarad ku ah dowladda soomaaliya senatarka oo haatan ku sugan dhuusamareeb ayaa sheegay in galmudug dib u dhac badan uu ka jiro islamarkaana xildhibaanada aqalka sare ay fursad u waayeen sida ay uga shaqey lahaayeen galmudug gacantana ay ugu jirto madaxweyne mucaarad ah waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay wakhti badan geliyeen sidii lagu heli lahaa galmudug midaysan oo la shaqaysa dowladda islamarkaana ay iyagu fursad u heleen inay ka shaqeeyaan ugu dambeyn waxa uu sheegay in haatan galmudug ay joogto meel wanaagsan waxaana uu xildhibaanada galmudug ugu baaqay inaysan dooran siyaasi mucaarad ah balse ay doortaan madaxweyne dowladda la shaqayn karaa waxaan rabaa in yar inaan ka sheego anigu waxaan ahay sanatar ka tirsan aqalka sare aniga saaxiibkii cabdi axmed duhulow waxaa naloo doortay senatarada galmudug waxaan weynay fursad aan uga shaqayna galmudug maxaa yeelay galmudugta aan joogno galmudug khilaafa oo aan dowladda la shaqaynayn yaan qoorta naloo gashay taasi marka waxay keentay adoo saddex kun iyo jitab qaadanaya fursad way xili karta aad dalkaada iyo muxuu aha aad ugu soo laabato ood waqti u geliso laakiin haddaad heli karto dowlad u heelan waxaan u malaynaa intaan ka shaqayno waa inta hadda aan joogno oo muxuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee isku dhabar jabiyey runtii in galmudug maanta meeshay ay joogtay ay soo gaarto waxaan rabnaa inaan maanta sanad xildhibaanada halka aan fadhiyo ee galmudug loo doortay sidii annaga senatarada iyo xildhibaanada federaalka ee galmudug ka tegay aan fursad u yeelano aan deegaankana uga shaqayno adinkuna aada fursad u heshaan iyo horumarin aad deegaankiina uga shaqaysaan ilaah baa ninku dhaariyay waxaad doorataan waxaad dowladdu jecesha maxaa yeelay waxa dowladdu diidadda haddaad doorataan wixii nagu dhici jira unbaa nagu dhacaya annaguna waa fashilmaynaa adinkuna waa fashilmaysaa taas marka waxaa nala leeyahay guddoomiye iyo laba guddoomiye ku-xigeen oo dowladda fikirkeeda taageersan doorta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen dowladda la jaanqaadi karana doorta si aan annaguna fursad ugu helno oo aan nidhaha senatarada ugu faadno deegaanka waxaan ka qabannay adinkuna dhulka maqan aad u xoraysaan deegaanka uga qabataan jeedka u dhisataan dekedaha loo dhiso mucaarad ha u dhawaanina mucaarad dadkiisa waa la hadhay annagana wuu nala hadhay hadalkan ayaa senatar yuusuf geelle ugaas waxa uu ka sheegay munaasabad uu xalay magaalada dhuusamareeb ku qabsaday mid ka mid ah musharaxiintii guddoonka baarlamaanka galmudug madaxda sare ee maamulka hirshabelle ayaa lagu eedeeyey inay hor taagan yihiin kulamadii baarlamaanka maamulkaasi bashiir cali daahir ayaa warkan ka soo diray jawar ayadoo maalmihii lasoo dhaafay kulamada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle koran la-aan ay buuxsami waayeen ayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle oo ku eedeeyey baaqashada kulamada baarlamaanka ee koran la-aanka ay u qabsoomi waayeen guddoonka baarlamaanka hirshabelle gaar ahaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdi waare xildhibaan sharma arki xasan geney oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada jowhar ayaa sheegay in baarlamaanka uu horyaallo sharciyo aad u fara badan kaasoo ay soo gudbiyeen golaha wasiirada haatanna muddo hal sana ah uu harsan yahay baarlamaanka hirshabelle taasina ay caqabad ay ku yihiin gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo howlo aan ahayn kuwa hirshabelle ku maqan kooram la-aantaas oo ay sababtay habasalaam ku timid guddoonka baarlamaanka oo diiday inuu baarlamaankii sidii loogu doortay u shiriyo shaqadii loogu talagalan u qabsado oo ku milmay dowladdii federaalka ahayd ka sugayo xilligii ay dib u dhisi lahayd baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle isaga oo ay ka habsan tahay muddo sanad ku siman waayo dastuurka hirshabelle xilligii la ansixiyey xilligii baarlamaanka la sameeyey octoobar iyo december oo intaa xilliga ka dhiman aanu shaqaysano oo shaqadii nala idmaday aanu qabsano la diid oo waa arkaysaa muqdisho inuu iskala fadhiyo guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkii isaguna aad moodo inuu yahay wasiir waare waarena aad moodo inuu yahay wasiir lafta gareen oo uu baydhabo iyo ka dhammaan la-yahay guulo murte oo khilaafkeedii taagan yahaana garanaynin heerkii ugu talagalay in golo deegaan laga sameeyo oo kuwaas hadeetan muxuu aha marna baydhabo u boqoolaya marna muxuu ahaa beledweyne iyo caasimadii hirshabeelle ee la rabay inuu baarlamaanka ku shaqeeyana guddoomiyihii inuu shaqadiisu guto waa uu diiday hirshabeelle cusub baa la dhisayaa sida galmudug haddii la leeyahay hirshabeelle cusub muxuu ahaa xilligii la dhisi lahaa looguma talagelin xilligii ummadda jagadii lagu siiyey loogu shaqayn lahaa ayaa lagu jira waxaan jeclaan lahaa dadweynaha hirshabeelle ee caaqilibta ah ee maamulkaan sameeyey ee soo dirsaday bulsho ahaan iyo been ahaan iyo ku matalan anagu mooshin baaba ka geenaba guddoomiyaha baarlamaanka oo aanu leenahay shaqadaadii qabso kii guddoonka aynu u dhiibnay ee aanu niri kan waa kii madaxweynaha lagu xisaabinayay in xilka looga qaadana xafiiskii intu ku xirtay ayuu xamar la aaday heerka la doonayay in baarlamaanku uu codgeliyo taasna waxaan leenahay waa dibdhac kaleeto oo ku yimid hirshabeelle cusub lama dhisi doono haddii hirshabeellaha hadeertaan jira lagu shaqayn waayo mahadsaned bashir guud ahaan waxaa intaas ku dhan warkii duur aad kala socoteen raadiyo cadaada warkan warka xiga duhur wanaagsan